kaanaha la iska daayo oo qofkii laga yaabo halku toban fani baran lahaa inuu toban masalo khilaafiya barto dabeetana maalinna uu kan kula murmo maalinna uu kan kula murmo haddii halkaa tobankaa masale ee risaaladaha laga akriya cajaladaha laga dhegeyso hebel uu ka maqlay haddii lasii dhaafana laa yacrif shuruuda asalaati walaa arkaanaha inaanu garanin baaba laga yaaba masaa'il kaleo mucaamalaada iyo dad uu ku saxo caamaan ah hadalkeedaba daa hadyu salafna saasa uu ahaa in miraaga noocaas iyo muranka caqiimka ay ka durki jireen xasan albasri baa waxa uu lahaa mar uu maqlay qolo murmaya haaulaai mallu lcibaada wa khafa calayhim alqowl wa qalla waracuhum fatakalamuu kuwa iyagaa cibaadadiibay ka caajiseen buuli markaa waxaa u fududaaday inay qowlka daldalaan asbaxuu qawaaliina laa facaaliin wuu yidhi baa la yidhi buu yidhi qiila waqaaladii baa shaqow noqotay markaa xalaal miirashadoodiina way yaraatay dabeetna waa kuwa hadal u banbaxay iyo muran buuli nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaad xusuusan tahay waxa uu dee u ballan qaadayay guri aada u qaadaya qofka muranka iskaga taga maruu xaq leeya mar aanu xaq lahaynba waxaan kusoo gebagabayn lahaa diiwaanu shaafici in yaro ashcaara ama gabayahoo aynu ka soo qaadanno oo mar kaga warramaya fadliga cilmiga mar sida lagu gaadhayo iyo lagu xasilin karayo mar sabirka loo yeelanayo iyo alaftiisaba waxa uu lahaa isbir calaa mariljafaa min mucallimi fa ina rusuuba alcilmi fii nafaraatihi macnaha mucalimkaaga qalafsanaantiisa ku sabir buu laha hadduu mucalimka laftiisuba noqdo mid kugu yara kakan iskaga sabir waman lam yaduq mura tacalumi saacatan tajaraca dulla aljahli tuula xayaatihi beytkaa laftiisa aynu soo marayn shicirkiisuu ku tilaabay leyn waman faatahu tacalumu wakta shabaabihi fakabir arbacan liwafaati buu leey sheekha qofka dhallinyaranimadiisa waxbarashadu ay dhaafto jinaasadiisa uun afar takbiirood allahu akbar ku dhego wax kale uma harin haddii intaad shabaabka tahay aada wax baran karayso eenad islaan yeelan eenad madax noqon eenad shaqo gelin intaa haddii aad waxba baran weydo afar takbiirood unbaa allahu akbar lagu odhanaya odaweyna waxba dhaqaajinayn baad noqonaysa sharafuulcilm ayaa uu ka warramaya waxau uhi waclam biana alcilma laysa yanaalu man hamuhu fii malbasin fii madcamin aw malbasin falacalla yowman fajcal linafsika minhu xadan waasiran wahjur lahu tiiba aruqaadi wacabasi falacalla yowma in xadarta bimajlisi kunta ara'iisa wafakra daka almajlisi macnaha wuu sii gubaabinayaa waxa uu leeyahay qofka markuu waxbaranayo hamigiisu waa inaanu noqon madcam malbas inuu dhar iyo dhuuni ku helo laakiin diladiis waa ina intaa dhaafsanaato cibaado u ogaado naftiisa iyo ummadaba inuu ku islaaxiyo aakhira iyo adduunyada cilmigiisa u hagaajiyo qayb weyn cilmiga ka qaadan lahaa waxaanaad hurdada macaankeeda cilmiga dartii uga ta waxaa laga yaabaa maalin in lagu intifaaco meel aad soo fadhiisato dabeetana aada noqoto kunta ra'iy wa fakra daaka almajlis meeshaa iyadaa majliskaa la fadhiyo ka markaa u mudan ee ammaanta u leh ee dadka anfaca inaad noqoto wuu ka sii warramaya fadliga cilmiga waxa uu leeyahay alcilmu min fadlihi liman khadama an yajcala annaasa kulahum khadama fawaajibun sawnuhu calayhi lima yasuunu fi nnaasi cirdahu wadama cilmiga fadligiisa waxaa ka mida buu sheekhu leeyahy de isagoo ay aragnimo dabcan u ah min alaclaam ka mida saaxib almadhab shaafici maxamed ibn idriis waxa uu leeyahay qofka cilmiga u shaqeeya waa loo shaqeeyaa buuri taasaanu soo aragnay buuri haddaa doonaysa in sida madaxdao kale lagugu shaqeeyo adiguna cilmiga ilaahay u shaqee oo cidlaha istaagin buuri marka cilmiga ka ilaali buuri dadku waxay dhiigooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda ka ilaaliyaan dadku way jecel yihiin inay ilaaliyaan sharaftooda iyo maalkooda adiguna cilmiga wixii xumaanahe noocaasa ka ilaali buuri oo dee runtii in laga jaahil noqdo iyo in lagu gafo iyo inaan lagu camal falin iyo inahaasiba ay ka mid yihiin waa kii sii warramayey markaas sida cilmiga lagu gaaraya lahaa akhii laa tanaalu alcilma ilaa bisitatin sawmbika can tafsiiliha bibayaani dakaa'un wa xirsun waijtihaadun wa bulgatun wa suxbatu ustaadin wa tuuli zamaani siyaabaha cilmiga lagu gaaro waxaa ka mid a lix buuri dakaa ilahay baa bixiyo taa qofku hadday maskaxdiisa ay soo jeedo iyo dadaal iyo inaad qaxwo haysato inaan buda jirin baadma jira ohan jiri waa sidii reerkabeeska haddaan buda jirin budada waa shuuradii la walaaqi jiray shuurada la cuni jire baadun ma jirto waxba cidina odhan mayso waxba la akriin maayo meel beriis lagu waayo marka waa inay tahayna jirtaa buu leeyay suxbatu ustaad waa inay jirtaao cidaad la saaxiib tahayna waa inay jirtaa muddaduna waa inay dheerta wuxuu ka sii hadlayaa cilmigu qofka inuu hanuuniyo cilmigu waa inuu qofka hagaa oo uu toosiyaa qurxiyaa idaa lam yazid cilmu tuqaa qalbahu hudaa wasiiratahu cadla wa akhlaaqahu xasana fabashir biana allaha awlaahu niqmatan yusaau biha mithlu aladii cabada alwasana qofka cilmigiisu kolkaan u kordhinin alla kacabsigu dhaqankiisana cadaalad akhlaaqdiisana wanaag nicmo lama siinina niqmaa la siiyey bu niqma macnaa balaaya ku dhacday bu kaas cumuuman shaafici waxa uu dareemayaa cilmiga oo aada barato oo aada la qabsato ku celcelisood hore usii wado inuu macaan yeelan karo marka dambeed ka sal gaadho oo arrinkaaga uu gaari kara manhuumaani laa yashfacaani aalibu dunya wa aalibu cilmi laba kakani ma dhargaan qof adduunyo doonaya iyo qof cilmi doonaya qofka marka aanu cilmiga ka dhargeyn waa marka uu la qabsado ilaahay camalkiisa uu waafajiyo nuurkiisa uu helo ayuu dabeedna jeclaysanaya in habeen iyo maalinba uu akriyo oo aanu ka daalin sida ay ka warramayeen culimmadii hore muxadisiinta ahayd qaarkood oo xataa karaahiyeysan jiray raashinka in ay kiisa buurbuuran sidaa rabakhidayo garowga iyo cunaan si aanu wakhtiga uga qaadin laakiin shurbadda iyo shuurada iyo ee wixii la cabayo bay badsan jireen inta uu intaa cabayana waa inuu wax daalacanaya ilaa waxaan raashinka loo fadhiya saacad iyo labada saacadood iyo wakti buu naga qaadayaa bay leeyi dabeedna sheekhu waxa uu soo qaatay dad wax cabaya tumanaya ile waanu dalxiisaynaa waa caweyneynaa oo isla aad baa u faraxsan tihiin kuwaa farxaddoodu inaanay farxad ahayn laakiin isagu markuu wax qorayo ee habeenkii masaa'ilka uu soo jeedo ee uu kala fiiqayo masalooyinka kala jebinayo in farxaddiisaasi ay ka qaalisantahy sawir noocaasa buu bixinaya dadka wax cabaya kuwa tumanaya kuwa farxaya kuwa madaxnimada haysta waxayga o dhan waxa ka qaalisan buu leeyahy qoraalkayga iyo tawaadayda iyo kitaabkayga aan baanayo kaase aniga igala dhadharoon igala macaan buu sahri litanqiixi lculuumi adallu min wasli khaaniyatin waiibi caaniqa wa iibi canaaqi markaan masalooyinka tanqiixinayo way ka wanaagsan tahay buuri gabadha iyo udgoonkeeda iyo waxaa isticmaalaysa wa sariiri aqlaami calaa safaxaatiha axlaa min addawkaa'i walcushaaqi bu wa sariiru aqlaami calaa safaxaatiha bu markaan qalinkayga yar la baxo ee aan qorayo jiiq jiiqdaa uu hayo ee xaashida adag aan ku hayo way ka wanaagsan tahay buuri kuwaa isla wareere buuqaya iyo cushaaqda wa aladu min naqri lfataati lidufiha liulqi ramla can awsaaqi waxa uu leeyahay dadkaa dufka iyo kamanka iyo agabkaa garaacanaya intay faraxsanyiintaasi farxad maahee waxa farxada buuri taydan baa farxada wa tamaayulii darban lixalli cawisatin fi darsi ashhaa min mudaawamati saaqi min mudaamaati saaqi min mudaamati saaqi wa tamaayulii darban lixalli cawisa buu leeyay masale adag markaan had iyo jeer doonayo aroorta inaan gudbiyo aan habeenkii sii baadayo aan sidaa isu yaro lulayo buui taasi waxay igala wanaagsan tahay buui qoladaa kale markaa wax cabaya iyo bahalka ay cabayaan cumuuman adigu waxaynu uga jeednaa uun qofka cilmigu kolka ula qabsado runtii fahmo in uu dhadhan dheeraada u samaynayo cid kale aanu u ogeyn nicmada ilahay uu siiyeyna uu aada u dareemi karayo markaynu soo ururinno wuxuunaynu isku guubaabinaynaa in aynu runtii dadaalkeena intan ka kordhinno cagsigii baa iska batay cilmiga sidii berigii hore loo xasilinaya ama loo kasbanayay waxaa si aada u cajaa'ib badan iminka imaamu nawowi oo kale marka tarjamadiisa laga warramay dhowr iyo afartan san uu jiray dee maraajicdiisu intay tahayna waad ogtay aclaamta kalena saasu bay ahaayeen marka qofka sanadaha uu jirayo iyo siduu uga faa'iideynayo ayaa runtii dee aada u kala tagsan aada u kala fog sidii sheekhii iga horeeya wakhtiga uga hadlay marka shabaabku fursad aada u qaaliya baa haysataaniminka dad aada u qaaliya oo dee uu dareemi karayo qofkaan imika haysan ayaa ku jirta hadduu qofku laba sannadood saani u dadaalo siiba culumta sharciga xasilinteeda wax badan buu horumari karaya wax badan ayuu horumari karayaa waxaan u malaynayaa dowladaha noocan oo kale ah dowladdii ugu horreysay hargeyso lagu qabtay waxay ahayd toddobiyo sagaashankii ayay ahayd oonu fikradda soo jeedino ooni war kutubuhun baa la akriyayaa in waxa fiican cilmigii la tartiibiyo oo qeybta hoose laga yimaado oo shabaabka funuuntii loo tartiibiyo si wax mutakaamila ay isu helaan shabaabka intii ku sabirto oo runtii tiro yarahay markii hore dhowr boqol bay ku bilaabeen laakiin intii ku sabirtay iminka magaaladana khudbadahay ka akhriyaan kutubahana way akhriyaan tuulooyinkii ay tegeenna way anfaceen laakiin intii muranka iska raacday iyo wuu yidhi baa la yidhi iyaguna way ka dhaceen qaarkoodna waaba laga yaabaaba inay suuqa dib ugu noqdeen waxaan idinku akidi lahaa uun inaad tahay qaadataan haddii walaaluhu ay idiin soo diyaariyeen rag urursan oo mid waliba wixii uu fahamsan yahay uu idiin soo gudbiyo waaba laga yaabaa marka dowladahaasi dhammaadaan macalimiintii gudbinaysa qaarkood in aa ka aqoon badataan marka toban nin toban fanni ay ku siiyaan waa laga yaabaa ragga dhigaya qaarkood inaanay tobanka fanni haynba marka fursadda ha laga faa'iidayo waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
markay dhammaadaha boqolkiisa ku imaado intaasaba hayd lan mar maqaarkaagu macna mu lahayn adiga waa lagu laalaabaya una xabaashin baa lagu ridaya maalmahaas ka koobneede horta waktigu waa raasamaanka dhabta qofka u haysta weyaan xaqiiqas marka si dhaban loo macneeyo kaasuu yahay waktigu marka miisaad buu leeyahay miisaadka uu leeyahay ugu horrey waxa weeye waxa weeyaan yamuru mara saxaab uu dheereeya waqti aada iyo aad buu u dheereeya sida dabash dabaysha saa ka dheereeya haddaad imika dib u eegto toban sannadood ka hor maxay ahaayeen maalintii aynu dadka dib ugu soo noqonay ragga qaar dad badan halka fadhi caalamaba dhalanbe kow iyo sagaashankii haddaad maskaxaada maskaxaada dib uga baadho ood maanta eegto shalay unbay koo tahay waana imisa waa labiyo toban sannadood weeyaan labiyo toban sannadood wax allaala wax ay macno leedaho haddaad tirsa ay ku leeg ma jirto yani waktiga aada iyo aada buu dheereeya siduu ku dhaafayana waa si aada iyo aada u deg deg badan lidaalika waxa weeya waktigu marka ku dhaafsan waa waktigii ka warran garan maysa muran unbaad la taagnaanaysa ilaahay maalinta dambe qiyaamaha wuxuu ka sheekeeyey dadka markuu waraysto qaala kam labistum fi lardi calaa siniin war intaad soo noolaydeen ba ilahay ognay dadka subxana watacaala intaad soo noolaydeen noloshaad yiri insa ahayd qaaluu labisna yowman oo bacda yowm war waxay malaha maalin keliya banu nooleen ba ohanaya malaha maalin qura banu nooleen ba adagoo lixdankii sannadood iyo toddobaatankii sannadood iyo maalin bay kusoo ororaya markaasu waxay nasa wallahi malaha been baan seegtay dib ugu noqon si maalin barkeedeeda ahayd oo bacda yowm malaha maalin barkeedeeda ahayd sas ala caadiyin tirada aniga iga qaldanayde bal kuwii tirada sida fiican ahay bal weydiiya bay leeyihin ilahay wuxuu leeyahy in labistum ilaa qaliilan low annakum kuntum taclamuun kollay wax badan mida nooleynba si kastaba hasadee afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasan wa annakum ilayna laa turjacuun ma waxaa idinla ahayd in layska kiin samaysto oo layska kiin abuuro macnaa aydaan samaynin abuurkiina iyo ujeedana aan laga lahayn waa idaan dib u soo noqonayin waa soo noqonaysaan waa sun xisaab baa maar laysu soo noqonayin wakti waxaan leenahay uu dheereeyaa waqti u dhamaadaa haddii qofku ku faaidaysanayo iyo haddii sii daynayba miisada labaad ee waktiguu leeyahy waxa weeyaan waktigu markuu dhaafo ma soo noqdo tacwiidna ma laha maalintii ku dhaafto salaaddii maqrib iminka aynu tukanay qiyaamaha ka dhow soo noqon mayso waxay soo noqonaysaa maalinta qiyaamaha maalintaana waxay u taallaa xisaabta xisaab un baa laynoogu soo celinayaa mooyaane shalay iyo saaka qiyaamaha soo socdaa ka dhow qiyaamaha soo socda ayaa ka dhow dibna uma soo noqonayo tacwiidna ma laha wax waloo kaleba tacwiid buu leeyahy waxaa laga yaaba haddii gacantaa midig lagu geeyo in lacag lagu siiyo haddii lacay kaalun in lagu magdhabaabaa laga yaabaa wax wal oo ka mida noloshaasi ciwad buu leeyahy waktigu laakiin tacwiid ma laha runtii waktiga ku dhaafay kaa tagaa tacwiid ma laha sidaa darteed waxaa aada iyo aada u haboon ruskii qofkii in waktigiisa aanu dayicin aanu ka aanu ka lumin haddii uu dheeraynayo haddii aan tacwiid iyo aanu lahayn wax ciwada oo habeerati waktigu markuu kaa tago kuu soo dhaafayo luqmaan alxakiim baa isagoo ninkiisa la hadlaya wuxuu yidhi yaa bunaya inankeygi buu yidhi qofku maalinta u dhashoo ayuu ka jirtaa duniyada maalinta dhalato kow waa jeesatay adbartan adunya o aqbalta alaakhira waxaad ka jeesatay addunyadii aakhiranaad qaabishay laba aqalood midna kasii socoto midna kusii socoto sidana kala fogaadaan keebaa kuu dhawood gaaraysa oo kusii socotoon qofku maalinta dhashaaba addunya ka jeestay maalintaa maalintii ka dambaysaba wuxuu ku socdaa un xaggaasuu ku socdaa daartaa ku socdaa uga dhow tanuu kasii socdo saa darteed runtii waxay fiican qofku in waktigii ahmiyadda uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay aada iyo aada ugu baraarugsanaado waxaan waa kusoo oranaya aan kusoo koobaya munaasabadda yaro koobaan haysto insha allahu tacaala waktigu laguma xisaabsho waxtarkiisu siniin iyo sanawaadka kontonka lixdanka afartanka laakiin waa waxaad kasbasir qabsato weeyaan tawfiiqda ilaahay kuu geliyo iyo barakada ilaahay kuu geliyo ee aad ku qabsato waktigu ayuu qiimo ku yeeshaa dad baa lixdan sanadood nool oo ka dhigan maalin keliya u noolaayeen inka waagi markuu soo beriyey markuu waagu beryey soo baxee inta maqaaxyaas inuu fadhiisto duhurkana qaad u fadhiista habeenkii guriga ku noqda ee saasuu u wareegaya ninkaas maalin keliya buu nool sanoo noqotay lixdan sanadood maha noolaa dagada waayo wax kaloo wax kordhinaya ayaan jirin qof baa sanad nool ama laba sanadood nool markaasaa midhaha uu ka tegayay iyo manfaca uu ummadda uga tegaya uu noqonaya dhaxal aana dhammayn karayn waxaa tusaale ka ah masalan nabilahi maxamed alayh isalaatu wasalaam saddex iyo labaatan sanadood cumrigiisa ka mid ahaa wuxuu ku bedelo ilahay subxana watacaala yani waktigii u barakeeyey ilahay sabab uga dhigay inuu ku bedelo adduunyada dhan sida utaalle adduunyada dhan sida alaysa utaalle diinta islaamka ee maanta mashaariq alardi wa magaaribiha ummaddeeda ay ku dhaqan tahay waxa weeye muddadii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam intuu ka howlgalay ilahay ku hirgeliyey waxaa dhamay saddex iyo labaatan sanadood bay ahayd jasiira carabiya dhammaanteed baa islaamnimo isu yani bedeshay adduunka o dhan baa taariikhdiisa isbedeshay waa muddo saxlaad sanadood baynamaa nabiyullahi nuuxin calayhi salaam sagaal boqol iyo konton sanadood konton sanadood konton sano ka dhiman yihiin wixii ka raacay ahaayeen dhowr iyo toban qof ama wax yar oon macnahayn ahaayeen waktiga waxaa lagu xisaabiyaa waa natiijadiisa iyo waxtarkiisa mucaad ibni jabal tusaale kale haddaynu soo qaadano waxa uu noolaa wuxuu ku islaamistay toban jir buu ku islaamay waxaana uu ku dhintay dacuna amwaas saddex sda jir isagoo ah wuxuu noolaa markaa shan iyo toban sanadood shan iyo toban sanadood cimri maaha waa intii markaa dalka joognasan horeba u iri waa laba iyo tobankaas sanadood sax lagu daray weeyey shan iyo tobankaas sanadood mucaad ibni jabal cilmigiisii iyo aqoontiisii iyo darajadiisii iyo dadnimadiisii iyo wuxuu ka tegey aafaaqdii buuxsay wayna ogsooni wuxuu gaaray mustigo uu ku yidhahda nabi maxamed alai salatu salaam yaa mucaad wallahi inni la uxibuka mucaado waan ku jeclahay inuu nabi maxamed yidhaahdo ayuu ku gaaray muddo shan iyo toban sanadood cimrigiisa uu ahaa weliba intaas sanadood keliya ayaa intii looga tirmay ka dhaalay cumar bin cabdilcasiis khilaafadiisu laba sanadood iyo bar bay ahayd laba sanadood iyo bar waa muddo aad iyo aad u yar waxaanu laba sanadood keliya waxba lagu qaban kari maayo laba sanadood iyo badh cumar bin cabdilcasiis wuxuu ku qabtay boqol intaasoo sanadood wixii soo qaldamayey sanadkii afartanaad sanadkii caamuljamaaca sanadkii uu xasan ibnu cali radi allahu canhu ardaahu uu khilaafada uga tanaasulay mucaawiya waxay ahayd sanadkii afartanaad hijirada saasaan jeclan ahayd caamaljamaaca sanadkii loo bixiyey cumar bin cabdilcasiisna sanadkii khilaafada uu qabtay taqriiban waxay ahayd baan umanaya kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii taqriiban waqtidaasay ahayd boqol iyo konton sanadood intiisa badan boqol konton inteeda badan wixii haldamayey ee xumaanayey wixii madaalim la dhacayey wixii dafaato taagnaa wixii mashaakil jiray diiniya diiniya dunyaba cumar cabdilcasiis wuxuu ku saxay muddo laba sanadood iyo bar gaarsiisan ilaa uu ka gaaray inuu yidhahdo cumar cabdilcasiis man kaana caleyhi deyn ninka xoole lagu leeyahay deyntiisa waxaa bixinaya baytulmaalka muslimiinta hanoo soo doonta oo waxaa laga xididka ummadda islaamka deyn lagu lahaa inta lagaga wada bixiyey deyntii baytulmaal ka bixiyey haddana xoole weli baaqi ahaayeen uu yidhi haddana ninka xajayo xoolaha baytulmaalka lagaa xajsiinaya noo kaalan saa xajsiinay oo markii dadkii xajdoodii laga xajiya haddana xooli weli baaqa yihiin uu gaari idhaahdo ninka guurdoonahow haddaanad guursan karin noo kaalan nagaa kuu guureynay ninka cilmi doonahow haddaanad waxba haysan kaalan noo kaale oo haddana weli baytulmaalkii xoolihii ay buuxeen waa muddo aan ka badnayn laba sanadood iyo bar waxaan ka badnaynba intaas waxtarka intaa leeg cumar cabdilcasiis uu ku xaqiijay waxaa soo oranaya cimrigu waxa weeyaan waxtarkiisu xaqiiqatan qofku siduu uga faaidaysto iyo dadaalka uu ka galo ayaa wax badan yani uu qiimo ku leeyahay ee tirada la tiriyo sanadaha tiradooda ah kuma laha qiimo sidaa darteed waxaa muhiim oo waliba shaababka loo dardaarmi lahaa inay waktigooda si aada uga faa'idaystaan ogaadaana inaga gaalada waxaynu kala duwanay gaaladu qofka waxay u haystaan ilaa u dhoraata si gaado inaanu qiima inaanu adduunyada nasiib ku lahayn ama inaan yani nolosha loo tiriyey laakiin waxaynu ognahay qofka muslimkaa shan iyo toban sanadood hadduu gaaro waa qof kaamil ah caqligiisii iyo garashadiisii ilaahayna subxana watacala xisaabtamayaan takaaliiftii iyo yani wixii la saarahan la saarayo maalintaa laga gaaro shan iyo toban jir haddii qofku gaaro waxba ma harin halka cawa ragga fadhiyan wax yarbaa shan iyo toban jirka aan gaarin baan maanaya yaanu qof shan iyo toban jir gaaro isku qaadanin inuu carruur yahay carruur maaha waa qof muslimo baalig oo caaqila oo takaaliiftii oo dhan ay dusha ka fushay noloshoo dhana laga doonayo waa allayaalo wixii yani laga rabay noloshaas inuu xaqiijiyo looga fadhiyo inuu xaqiijiyo ilaahay na karsiiyo inaan waktiga ka faa'iidsano anaa naga dhigo kuwa garta qiimo waktiguu leeyahay ifii aakhirabana ilahay subxana wataala kuwa waktigooda ku anfaco ha naga dhigo waad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
iminkana waxay insha allah inoogu xigi doontaa kelmad uu inoo akriyi doono arday ka mid a amba fasiido gabaya gabayguna gabay hadduu wanaagsan yahay waa wax aada loogu baahan yahay waa wax markaa qofka niyadiisa dhisi kara markaa ardayga laydhaha saciid maxamuud ayaa insha allah inoo iman doona oo inoo akriyaya qasiyada isagoo waktigana soo ururinaya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقاعد بني سعيد محمود أحمد وكنت في مدرسة الفقانة الإسلامية قلت على الحافظ حوار وحن عن كدي إن كلمة شعرها كمان كان الأداء أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله بالآلاء أهلا بقوم الصالحين ذوي التقى غر الوجوه وزين كل ملاء يسعون في طلب الحديث بعفة وتوقير وسكينة وحياء لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء ومداد ما تجري بهم أقلامهم أزكى وأفضل من ذل الشهداء يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بالسواء أبا بكر دعوتك لو أدبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت ويدلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال, ويكسوك الجمال إذا أريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم وتسهدت ورأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست إذا ما لم يفتك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت فتجني من ثمار العجز جهلا فتجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت فينطق عنك علمك في ملاء ويكتب عنك يوما إن كتمت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت وصل على تمام الرسل ربي واعترفه الكريمة ما ذكرت السلام
saciid maxamuud iminkana insha allah iyadoo waktigii cishaaduna ay nahayo barnaamijkana insha allah waynu ballaarsan doonaa imaamu bukhaari ayaa kitaabkiisa wuxuu ku sheegay baab asamur fi lcilm in cilmiga lagu caweeyey marka insha allah waktiga kama daalayno waxa imanka aynu gudageli doonaa kelmed kooban oo axad almashaayikh culimada dowladda bixinaysa ka mida kelmad uu inoo jeedin doona shee ciise maxamuud kadibna salaada cishaay baynu tukanaynaa muxaadarada insha allah waxaynu salaada kadib ayaynu ka dhiganaynaa marka insha allah ha loo sabro ha lagana faa'iiday barak allahu fiikum
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد الحقيقة مناسبة قالقة lagu furayo xafladan dowradan cilmiga ah ee muddada bishaa soconaysa xaqiiqata hadalka badadiisii walaalka sheekh xasan yaa ka hadlay goobaabay noo dhameeyey laba noqdood oo yaryar ayaan anugu ka hadli doonaa noqodda koowaad waxa weeye barnaamijyada noocan oo kale ah ee dowraadka ah maa hiya ahmu mumaysaatiha maxaa ka mida mumaysaadkeega iyo astaamaha u gaarkaa ay kaga dugan tahay aqoonta dheer ee ardaygu muddada dheer soo qaadanayo haddii aan soo koobno jawaabteeda muddo yaroo kooban oo bil gudaheeda yaa laga yaabaa ardaygu in mawaad cilmiya oo shareeco ah oo noocyo kala duwan leh inuu ka qaato furayaal ka qaato furaha in la helaana waa qaali weyn laanoo guriga haddaad furato ood gasho hadhow si aad u goglanayso yaa si aad u fadhiisanayso aday ku taallaa taagood culimmadu xore u yidhaahdeen man xurima alusuul xurima alwusuul ninkaan asal haysan asalkuu ka duulayey inuu meel gaadhaana way adag tahay maxaan uga jeednaa usuusha inaad fiqiga bidaayaadaad ka haysato inaad ka taqaano usuul fiqiga mafaatiixaad ka haysato mustalax alxadiid inaad mafaatiix ka haysato luga carabiya naxwadeedii iyo sarfigeedii inaad furayaal ka haysato waa shay qaaliya weeye caqiidadii iyo tawxiidkii in laysku saxo ilaahay subxaana wa tacaala maxaan u saxa asmaadiisa sifooyinkiisa tawxiidkii rubuwiga ahaa tawxiidkii uluwiga ahaa inaad caqiidadaada saxdo oo shirkiyaadka iyo waxaad qofka gaalnimo ku ridaya aad ka fogaato ood barato ood furayaasheed haysato waa shay qaali weeye saageed mumaysaadka ay leedahay dowladu waa in muddo yaroo kooban aada cilmigaa qaadato miisada labaad culimo kala duwan oo nin ba ilaahay siiyey dadku isku mid maaha nin ba ilahay bu cilmiga inbuu ka siiyaa sida midabkeenu u kala duwan yahay ee dherarkeenu u kala duwan yahay ee sarihaynu aynu isku leegayn ee basharku u kala duwan yahay iyo afhaamta iyo fikirka iyo qofku u xambaarsan u kala duwan tahay ilahay subxaana watacala isaga qaybiya oo qofka siiya si awgeed culimo kala duwan oo aqoon kala duwan leh mid wuu ilahay u iyar buu ka siiyey fahamka mid wuu ballaadhiyey mid waa dhexdhexaad intiba meel kugu imanaysa muddo bil gudaheeda inaad ninba intuu ilaahay siiye aad ka qaadato oo ilaahay kugu anfaco waa miisada uu leeyahay dowlaadku weeye masaa'il kala duwan oo hore u sheegnay iyo fataawo kaa maqnaa oodan hesheen ood muddodaa yaro gaaban aad ku hesho waxaa intaa kuu dheer anoo ku hadlaya afka culummada dowladan jeedinaysa majoortigoogu iyagoo toddoba ah dhammaan bakalorios shareecay jirtaan oo cilmiga shareecada ah ahmiyaddaasina qiimaheegay leedahay qofku inuu xalaqaadna soo maro nidaamka tacliimigaa ee jaranjarada iyo sulamkana wax ka soo qaato oo qaabka gudbintaha ka mid tahayna qiimaheegay leedahay waa ragga ka jeedinaya oo majoortigoogu shahaadada cilmiga shareecada ay sitaan waa faa'iide labaa taasina aynu ka wada faa'iidaysanayno anoo afka ku hadlaya culammada ka jeedinaysa dhammaanteen waxaynala gudboon waktiga inaynu ilaalino laga hadlay hadda leanno haddaa adigu caalimka jeedinaya haddaad adigu saxdo oo ardayga habsanka ka ilaaliso ardayguna habsanka iska ilaalin laakiin haddaad adigu habsaanto ardayguna uu habsaano marka dhammaanteen waxaynala gudmoon dadka hawshan ka qaybgelaya ee culummada ee xilkan soo qaaday waktiga inay ilaaliyaan oo saacadda darsiga uu leeyahay auna ka dambaynin saacaddu ka baxayana auna ka dambaynin dhammaan xaqiiqatan astaamaha walaa nuzaki cala allahi axadan culamo faadila uu sheekh maxamed cumar dirir ka mid yahay in lagaga daydo ayaa ka mid xaqiiqatan sheekh maxamed cumar dirir oo caana walaa nuzaki cala allahi axadan waa culamada waktiga ilaalisa weeye saacadda loogu talagalna dersiga bilowda saacadda loogu talagalna dhamaysa in lagaga daydo culamada astaamaha noocaas oo kalea muhiimaddeeday markaa leedahay midna ardaygaan leeahay jaaniska ilaahay ku siiyey ee qaaliga ah ee funuuntaa kala duwan aad qaadanayso ka faa'iidayso oo ilaali waa wakti yaroo kooban waa muddo bila intaa waxaa dheer culimada halkaa kaaga jeedinaysa in muxaadaraad iyo nadawaad ay culummaduna ay kaga qayb geli doonaan sida muxaadarada caawa oo kale baaraka allahu fiikum ilaahina naga yeelo kuwa cilmigooga iyo waktigoogaba ilaaliya ee ka faa'iidaysta ummadda soo jeeda ee amniga iyo istiqraarka ilahi subxana wa tacaala ka faa'idaystaa naga yeelo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
sharciga ahee mamduuxa ah mamduux bikulli xaalin baa la inuu ilaahayna u sahlayo tubtii uu qaadi lahaa jannada wa kullunaa bixaajatin ilaa jannati illaahi tacaala aada baynu ugu camalfalaynaa u baahanna markaad eegto xagga ashcaarta qolo hore iyo qolo dambeba aada bay uga hadleen qofka cilmiga leh iyo sharaftiisa malaynu dhinacaa u baydhno intaynaan aqwaasha salafka aynaan u gudbin dhowr shaacir baynu midba beyd ama laba ayaynu ka soo qaadan doonaa ay kaga hadleen cilmiga iyo fadligiisa aragtida dadku ay ka leeyihiin nin shaaciraha waxau ihi tacallam falaysa almar'u yuuladu caaliman walaysa akuu cilmin kaman huwa jaahilu wa ana kabiira alqawmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat calayhi almaxaafilu isagoo qofka la talinaya waxau ihi ninkaa shaacirka ahay waxbaro qofna lama dhalin isagoo caalima qof waliba waxbarashu caalim ku noqday qof aan cilmi lahayn iyo mid cilmi lihina isku mid maaha markaa masale faa'iidale buu sheegao waxau ihi waana kabiira alqowmi laa cilma cindahu sagiirun ida iltafat calayhi almaxaafilu ragga ka u weyne haddaanu aqoon lahayn haddii xaslad cilmi lagu hayo laysugu yimaado wuu iska yaryahay ninku markaanu cilmi lahayn wuu iska yaryahay ka yarina wuu wen yahay marka meel cilmi lagu hayo laysugu yimaado waa run weyn goobta meta looga baahan yahay in wax la sheego in wax la baadho in farsamo iyo sanco la qabso yaa aqoon ule un baa laydhaha kaasuma xagga hore soo fadhiisanaya nin shaaciroo kale ayaa waxa uu tilmaamayey in qofku marka uu cilmiga baranayo uu ogaado raasamaal weyn oo kamaalkaba ka qiimo badan inuu xasilinayo duca uu ku mutaysanayo ammaan uu ku mutaysanayo cinda allahi wa cinda annaas callim alcilma man ataaka alcilm waاgtanim maa axyayta minhu ducaa walyakun cindaka alganiyu ida maa طalaba alcilma wاlfaqiiru sawa ninkaa shaacirkaa waxau leeyahy cilmiga barkii kuu yimaadada ducaanu leeyahay oo dadka laga mutaystaaye ducaduna waa shay qaaliyo qur-aanku aada u ammaanay qofku fadli uu ku helayo ducada ku mutaysta cilmiga dadka kuu yimaadana qof qaniya iyo qof faqiira labadaba sii cilmiga oo ha u meyne labadaba wada gaadhsii waa adabta ka midka waxa uu tilmaamay oo kale nin kale oo shaacira isaguna cilmiga in ammaanna lagu helo hanuunna lagu helo oo qofaan cilmi lahayn siduu hanuunaa isaga adag tahay qof walibana inta uu ka xasiliyo cilmiga ammaantiisu ay tahay ma alfakru ila liahli alcilmi in humuu cala alhudaa liman istahdaa adillaau waqadru kuli imri'in maa kaana yuxsinu waاljaahiluuna liahli alcilmi acdaau waxa uu leeyahay ammaan waxa iskale dadka aqoonta leh waa haddii ay ku hanuunaan buu leeyahay ama hanuunkaba noqdaan kuwo dadka tusiya oo cilmigooda iyana ku faa'iidaysto dadkana ugu faa'iideeyeen qof walibana waxa ammaan u ah wixii isaga wanaajinayo cilmigaas iyadoo dadka cilmiga leh kuwa aan cilmiga lahayn ay had iyo jeer cadow yihiin bu almaru cadowu limaa jahila canhu marka la leeyahay qofka aqoonta ulena cadow buu yahay nin shaacirahoo kale macnaa min xayu aladab xagga marka la eego shicirka maadaama nusuusta aada u garanaysaan ayaynu ka soo yar qaadanaynaa maraajicda ay culimadu ku xusaan ashcaarta ay kaga waramaan kutubaha ay kaga waramaan cilmiga iyo fadligiisa haddii meel laysugu yimaado qofka had iyo jeer ama lagu soo ururayo ama jalsadu halkiisa ay ka bilaabmayso ama xaggiisa la eegayaa inuu yahay qofka aqoonta leh ayaa ninka shaacirka ahayna uu sheego waxau lahaa sadru lmajaalisi xaysu xalla labiibuha fakuni labiiba wa anta sadru lmajlisi meesha la ysugu yimaado qofka isteerinka u qabanaya ama ay tahay inay jalsadu halkiisa ka bilaabanto waa qofka cilmigale buu lahaa adiga laftaadu markaa kii jalsadu halkiisa ay ka bilaabmi lahayd dee noqo buriyaa lagu miinay waxaa kaloo nin shaaciri uu tilmaamayey dadka ahlulcilmiga ah siiba markay cilmigooda ku camal falayaan marka ay si wanaagsan u fahmaan marka ay dadka ku saxayaan cilmiga inay qaarkood aanay ka dhammaanin maantana aragteen diin iyo dadka aqoon u leh ama ummad ku waaninaya ee ugu yeedhaya diinta ilaahay iyo in la fahmo iyo in ummaddan ilaahay wuxuu abuuray la garto ololaha lagu hayo waxau ihi caabad tafaquha qawmun laa cuquula lahumu wamaa calayhi idaa caabuuhu min darari maa dara shamsa aduxaa washamsu daalicatun anlaa yaraa daw'aha man laysa daa basari in diinta la fahmo qaar baa ceebeeyey oo arkay dibu socodnimo iyo ducufnimo in wax kale la fahmo oo adduunyada lagu takhasuso arrimaheeda la bartoo diin la iska ilaawana aqoon-yahanimo warta qofka diinta bartana u arka qof wadaadahoo meel soka taagan markaa ninkaasi waxa uu leeyahay dee dhibaata ma jirta buuhi qofkaa dhibima haysato waayo qoraxduba marka ay soo baxdo dadka qaarkood baan iftiinkeeda arag oo ah kuwa indhaha laga qofku haddii uu dam yahay oo aanu indha lahayn dee ma arkaya buuhi qoraxda macnaheedu maaha inaan qoraxdu jirin wanaagsanayna laakiin kanaa damahoo aan indha lahayn buui waxaan marka hadalka u badin doonaa haddii ilaahay ka dhigo adaabta uu yeelanayo qofka cilmiga sharcigaa baranaya oo aan filayo dowladduna inay u badan doonto culumta sharciga cilmiga saddex qaybood bay culimadu u qaybiyaan cilmun mamduuxun bikulli xaalin wa cilmun madmuumun bikulli xaalin wa cilmun mamduuxun bixaalin duuna ukhraa cilmi mar walba ammaan leh waa cilmiga samaawiga ee ilahay ui waqul rabbi zidnii cilma cilmi mar walba ammaan leh weeye cilmiga kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo tawxiidka iyo wasaa-ishooda waxyaabaha lagu gaadhayo cilmiga la xidhiidha mar walba ammaan buu leeyahay qofka baranayaana mar walba ammaan buu leeyahay cilmiga isaguna mar walba eedda lihi waa culumta had iyo jeer ummaddu ay ku itilowdo sida cilmiga sixirka iyo cilmiga falsafadda culumtan kale adduunyada la xidhiidha ee lagu horumarinayo wax lagu baranayo haddii dadka masaalixdooda lagu xaqiijinayo diinta ilaahay in aan laga ibtiloobayn ammaan bay leedahay haddii kalena eed bay leedahay oo markaynu soo koobno wey adaabta waxaa ka mida qofka daalibka ah iyo dee dhammaanteen wada arday baynu nahay dadku sheekh fulaan iyo sheekh fulaan ha iska sheegeen xasan baa wuxuu i maaliku laa yuftaa fi lmadiina umaalik waa runtii dee raxima allahu mra'an carafa qadra nafsi waynu ogsoonnahay markaynaan shakilaan isqancinayn inaynu wada arday nahay markaa ugu horeyn adaabta waxaa ka mida qofka daalibulcilmiga ah ee la inaga doonayo kuweena macallimiinta wax dhigaya iyo kuwa loo dhigayaba alikhlaasu fi lculuum lianna alcilma cibaada cilmigeenna aynu baranayno inuu niyad samaan yeesho ikhlaasku waa niyad samaan iyo daacadnimo marka af soomaaliga loola kaco marka taasi waa arrin asaasiya oo lagama maarmaana rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxauu xadiidkiisii ku yidhi abi daawud iyo ibnu maajahba ay warinayeen man tacallama cilman mima yubtaqaa bihi wajhu allahi tacaala laa yatacalamuhu ilaa liyusiiba bihi caradan min addunya lam yajid carsa aljanna waxau nebigu leehay calayhi salaatu wasalaam qofka barta cilmi cilmigaasoo ah waxaa lagu raadiye ilaahay wejigiisa ilaahay lagu raali geliyo isagoo adduunye u baranaya cilmiganaad arsaaqad ku hesh kolley uu iska heli arsaaqada iyo wixii loo qoray laakiin isagu waxa uu leeyahay aad ku shaahaysid baa cilmigii uga qastayo ha lagu ammaano arrin adduunyu uga dhacay jannada urteeda ma hela buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkaas ikhlaaskana markay culimadu ka warramayeen saddex tacriifba way ka bixiyeen waxay idhahdeen tarku xubi almadxi cala alcamal aw ifraadu almacbuudi bilcibaada aw sirun bayna alcabdi wa rabbih laa yadla calayhi malakun yaktubu walaa shayطaanu yufsidu aqwaashaasaa lagu fasiray ugu horeyn waa qofkoo jeclaada qofoo aan jeclaanin in lagu ammaano camal qabanayo ee had iyo jeer camalka ilahay in ku raaligeliyo isqariya waxaa qolyaha qaarkood ay ku tacriifiyeen inuu yahay ilaahay oo cibaadada loogooloo gooni yeelo dar kale waxay ku tacriifiyeen inuu yahay sir ilaahay addoonka ka dhaxaysa ikhlaas oo ilaahiisi inuu uga warhayo un camalkaa u qabanayo nusuusta kusoo aroortayna waa xusuusantiin wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu ddiin inama alacmaalu binniyaat aada bay nusuustaasi u badantay ikhlaaskuna waa lafdhabar buu u yahay cibaado walba siiba camalkan cilmiga ahee aynu baranayno oo qofkii marka uu waxbarto shahaado uun aada qaadatid aada ku shaqaysato taasi waa la ogyahay wax badan da inay baraka tirtay cilmigii oo ay yaraysay ikhlaaskii fahamkii laakiin berigii hore siday culimadu u baran jireen ee runtii qiimaha badnayd ahaa qofku inuu cilmiga sahay qaato isagoo naftiisiiyo ummadaba ku wanaajinaya tayaday lahayd waa la garanaya sufyaanu sawri caalimkaasa waxa uu leeyahy maa caalajtu shay-an ashadda calaa niyati shay shayga aan in badan la dadaalay bal inaan xagga ikhlaaska u soo dhoweeyo niyadaydu ahaa oo mar walo aan isdhaahdo bal xagga ikhlaaska u dhoweeda waxaan arkay iyadoo dhan kale ay ila siiyo la socoto wadaasaan haddana soo celinayo cumar ibnu dar ayaa waxa uu leeyahay aabbahay baan la hadloo waxaan iya adiy maa laka idaa wacadta annaasa akhadahum albukaa wa idaa wacadahum gayruk laa yabkuun faqaala yaa bunay laysat الnaa'ixaةu suklaa mislu الnaa'ixaةi اlmustajira ninkaasi aabihii oo sheekhabuu la hadlayaa waxau ihi aabo marka aad dadka wacdido way ilmeeyaan laakiin dadka kale marka ay wacdiyaan cidina ma oyda buy maxaa u kala farqiya adugu maxaad ku akridaa bule aabbo dadka kolka ay wacdigaaga dhegaystaan dadku way ilmaynayaan laakiin dadka kale cidina ma dareento wacdigooda waxa ugu jawaabay aabba isku mid maaha buuhi islaanta goblantay oohinteeda iyo ta la soo kiraystay oohinteeda ta la soo kiraystay markay barooranayso baroorteedu waa istihinbihiis iyo iska yeelyeel laakiin ta aan waxba u hadina inankeedii u dambeeyey dhintay baroorteedu waa dhab oo aada bay u dheer tahay buu leeyay marka taa wuxuuna ku tilmaamayaa uun aniga waxbaan ii hooseynin wacdigayguna waa mid ikhlaas leh waalkalimatu alxayatu min alqalbi alxay kelmadda noola dadka saamaynaysaana waxay ka soo baxdaa qalbiga nool shanqiiti marka uu taa ka warramayo aadaabu aalib alcilmi isagoo xusaya waxa uu leey lilaaha akhlis fi lculuumi tadfari binayli khuldin fi lmaqaami alakbari fataalibun ligayrihi cilman mukir wa carfa jannati illaahi bihi xudir ilaahay cilmiga dartii u bara buu leeyahy cid aad kula doodidiyo adduunye aad ku heshid iyo ha lagu arka iyo sheekadal ha la yidhaahda iyo waxaasoo dhan iska dhaaf waxa uu leeyahay marka qofka cilmi ku doonay adduunyo mukira kaa makri baa ku dhacday oo dalaayaa ku habsatay wa carfa jannati illaahi bihi xudur xadiidkaasunbuu ishaaraya aynu soo marnay jannada ilaahay udgoonkeedana waa loo diiday sida xadiidkaasi uu tilmaamayo taasi waa adabta u horeysa aad baanay lafdhabar u tahay cilmigu siduu ku xasilayo waa kow adabta labaad aynu sheegi lahayn waxa weeye qofku in uu ogaado lix arrimood inay soo marayaan inta uu cilmiga barashadiisa ku dhex jiro lixdaa arrimood waxaa tilmaamay aclaamtii mid ka mid ah asufyaan sawri iyo waxa weye inuu tacab soo gaarayo oo inuu tacab ku tala galo dhibaato iyo rafaad midka labaad waxa weeye muddo dheer inuu u bareero cilmiga inuu ku dhex jiro midda saddexaad waxa weeye aamus iyo dhegaysi inuu u yeesho waxa loo sheegayo ee culimadiisa uu ka qaadanayo midda afraad waxa weeye xifdi iyo faham wixii inuu garto fahmana dusha ka qabto midda shanaad waxa weeye inuu ku camal falo cilmiga uu baranayo midda lixaad waxa weeye annashru lilahaali inuu cilmiga aanu maktabad sidii oo kale ula fadhiisanine ummadda ilaahay uu ammaanadan gaarsiiye loo xambaariyey bal haddaynu isku dayna inaynu mid mid usoo qaadanno annasab ugu horeyn in tacab uu bareero marka uu had iyo jeer qofku wax baranayo ama jaamacad ha ka baranayo ama masjid ha ka baranayo ama malcaamada iyo geed ha ku baranayo midka meel kastaba ha ku baro laakiin waa inuu ugu talagalaa tacab cilmiga inuu ku xasiliyo waxaynu ogsoonna kisadaa haddii aan akrino nebi muuse calayhi salaam socdaalkii u galay hadir kelmadda aad ka golo dee waxa weeye inuu yidhi laqad laqiinaa min safarinaa haada nasaba ile socdaalkeennan daal baynu kala kulannay buuri iyo tacab inkastuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam halkii loo calaamadiyey markii uu dhaafay inuu tacabkaasi yahay hawl baa inaga soo gaadhay buu in ninkii la socday yuushac isagoo la hadlaya ayuu ihi safarkan iyo cilmi doonashadan nasab baa inaga soo gaadhay tacab rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu qofka muuminkaa farayay inuu noqdo ka qawiga ah hawshaas si adag u xasiliya uga dambaasho almumin alqawiyu khayru waaxabu ila allahi min almumin adaciif wa fii xadiiin aakhar ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaahi walaa tacjiz wax alla wixii ku anfacaya cilmiguu ka mid yahay ku dadaal ilaahayna kaasho hana daalay muslim waxaa ku sugnaa laa yustataacu lcilm biraaxati ljesd cilmiga laguma gaadho adigoo iska raaxaysanaya oo jidhkaaga wixii uu doonaba siinaya laguma gaadho waa lagama maarmaan inaad ku talageli karto in soo jeedka iyo socdaalka iyo sabirka iyo sugidda intaba inaad u bareeri karto markaad cilmi doonayso waxaa ka mida waxyaabaha lixda ahee sufyaanu sawri uu tilmaamay duulu suxba wa dulli alab labadu way wada socdaa muddo inaad cilmiga ku qaado oo aanad ugu talagelin cilmigii inaad ku koobto wakti kooban soomaalida waxay odhan jireen shan habeen sheekh laguma noqdo waa runtooda islaantiina macallinkii waa u timaa waxay tihi maantana awalka u dhig barintana aakhirka soddonka qur-aanka arrinta waa inaanay saa kaaga dhicin oo inaad shan cisho sheekh ku noqoto ka daayo muddada muddo dheer ku talagal marka aada cilmiga xasilinayso waana cibaado siduu sheekii iga horreeyey ka warramaya sheekh xasan haddii aad sidaa ugu dhimato dee cibaadun baad ku dhex jirtaa imaamu maalik oo ka mida aclaamta waaweyn saaxibulmadhab waxay culimmadu tilmaamaan sheekhiisii la odhan jiray ibnu hormud inuu toban sano uun la soo jiifay agtiisa subaxdii laga bilaabay ilaa duhurka toban sannadood ayuu kusii kallahayay innagana gebigeennaba laba sano diyaarumay sheekhaasoo qura shuyuukhda kale iska dah ibnu hurmud ayuu u kallihi jiray subaxdii ila zawaal gelinkaa horuu la joogi aajisaya oo iska leexleexanaya naftiisuna baadi doonaya inay qani noqoto oo raaxaysanaya kaasi cilmi ma gaadhaya bu in shaacira baa waxau isaguna yidhi waa soo koobkoobaynaaye waman lam yaduq dulla طalabi saacatan tajaraca ka'sa aljahli tuula xayaatihi ninkaa isagaa waxau leeyahy waman lam yaduq dulla alabi saaca dhibka uu leeyahay cilmigu qofkaan saacad u sabrin weligii galaaska jahligu ka cabaa galaas cilmi ka cabbi maaye galaaska jahligu ka cabbayaa buu leeyahy ficlanna waa wax jira waxyaabaha habboon marka cilmiga aynu qaadanayno waxaa ka mid a alinsaaq waalistimaac laba arrimood oo runtii dee sheekha maqaaladiisii ka mid a alinsaaqu waalistimaac waa dhegaysi iyo aamus oo waxaa dhici karta aamusane maqan ayaa dhici karta qofkii isagoo iska aamusan oo ama maqan oo wax xisaabinaya waaba hebel wuu baxsan yahay kan la yidhaahdo wey marka inaad soo jeedo sheekhu waxa uu kuu sheegaya haddii aad ardaygii tahay isla markaana aamusto dhegaysatana labada waa inaad isku darto ilaahay baa wuxuu uhi waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu lacalakum turxamuun qur-aanka laftiisii baa ka mida wixii laguu dhigay tafsiirkiisii baa ka mida culumtii kale ee tafsiilinaysay baa ka mida dhegaysi iyo aamus labadaasa ilahay uu isku daray labadaasa naxariista lagu helaya waxaa kale oo maqaaladan sheekha ka mid ah alxifu waalfahm labadana iyaguna wada socda in cilmigii lana xafido lana fahmo waxay iska dhici kartaa in aada xafido oo aanad fahmin waxaa dhici karta inaad fahamto oo aanad xasriin malaa saasaynu inagu u badanayno in wuxuu laga fahmo nusuustii dabeedna aan la xafidin labadaba in laysku daraa qiimo badan saa darteed bay yidhahdeen laa khayra fii cilmin laa yuqطacu bihi alwaadi walaa yucamaru bihi annaadi faa'iido male cilmi aan dooxa lala dhaafayn iyo qarfooyinka lala marayn isla markaana fagaaraha aan lagu camirayn taasi waxay ku imanaysaa goorta aad qarfooyinka cilmiga la marayso se ila maktabad ma xambaari kartid oo inaad laabta ku sidato markaad miyiga ula baxayso ee aad gaariga la fuulayso cilmiga ee aada la lugeynaysaaba markuu laabta kugu jiro aad xafidsan tahay goorta aada naadiga iyo meel la isugu yimi ku camiri karteed cid wax u faa'iidayn kartaana waa markaad fahamsanta ee haddaad xafidsan tahay oo aanad fahamsanin wax u sheegi kari mayso laa tastatiic an tucamira binaadi marka labada waa in la isku daraa haddii qofku ay dhacdo in uu cilmigii xafidi kari waayo waxaa aada u wanaagsan inuu qoraalka laazimo inuu qoraalka laazimo imika nin qulumaan arkayaa wax qoraya dowladda dee markaa dhegeysanaysa saasunba idinsoo eegi macalimiinta waxaa wanaagsanayd in mid waliba qalin iyo warqad uu iska sito intaan imika tirinaya mid waliba u qori karaa intaad ka raajici lahayd maraajici laga soo baarbaaday laga soo qoray waa waxaad kari kartaa inaad noodgaraysato aada wada qorto mulaaxadaadka marka qoraal waa inuu ictimaadaa qof ficlanna qofku hadduu shay qoro wuu uga soo dhowaanayaa intii hore oo haddii aanu xafidin xiddi buu ku dhowaanaya shayga aada qortaa mushaaciro ayaa waxau hi walacilmu in lam yakun fi sadri ajmaca fa fi lqaraatiisi suqraahu wa kubraahu haddii aanu laabta cilmigu kuugu jirin xaashiyaha kugu qornaado xaashida yar iyo ta weynba ha kuugu qornaado oo buugga yar intood ku qaadato dabeetana kii weynaa ee mulaaxadaadka iyo waxyaabahaad kala kulantay min afwaahi almashaayikh waa inaad kii weynaa haddana gelisaa hadhow baad si kooban marka aadna u qaadan karto shaacir kalena waxa uu lahaa alcilmu saydun walkitaabatu qayduhu qayid suyuudaka bilxibaali alwaasiqa fa min alxamaaqati an tafsida khazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi taaliqa cilmigu waxa weeyaan buul ugaadh qoraalkuna waxa weeyaan xarigiisa ugaadha haddii la xidho cilmiga waxaa lagu xidhaa qoraalka marka qoraalka laasim jaamacadahana hadiyo jeer marka la galo waxyaabaha qofka la baro waxaa ka mid a inuu wax qoro qof oo muxaadaradan intoo lagtarkii sheekhu uu fadhiisto oo u akriyo ayaa dabeedna la doonayaa in aad adiguna imtixaanka taa ku gashaba kaa aada dhegaysanaysa imika ayuun baa lagu imtixaanaya marka waa nin iyo kitaabadii iyo nin iyo qoraalkii waxa uu leeyahy qayid suyuudaka bilxibaali alwaasiqa haddaba ugaadhaada masaa'ilkaa ugaadh ku ah qofkaaga daalibulcilmigaah sida qofka ugaadhsasadii u raadinayo ugaadha adigana masaa'ilka ugaadh ku ah xadka adag ku xidh buuri marka qoraal wanaagsan ku qor nacasnimo waxaa ah buuri an tafsiida ghazaala wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi daaliqa waxaa nacasnimo noqonaysa inaad soo qabsato ugaadh dabeedna markaad magaalada keento inaad sii day ninkaagii wax soo dhegaystay waad carowday waxna kama haysa waa inaad ama xafidaa ama qortaa fahamkuna waa muhiim haddii aynu xifdigii kitaabadii ka soo hadalnay waa maqaaladaa sheekha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo saasun tilmaamaya waxuu lahaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi ddiin khayrkii baaba lagu xidhayba diintu ilaahay fahamsiiyaa qofka ilaahay uu khayr la doono waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uri balliquu canii walow aaya maxaa ku xiga ya faruba muballaqin awca min saame waxaa dhacaysa mid la gaadhsiiyey oo kan gaadhsiiyeyba ka faham bataba kam wa kam la soo gaadhsiiyeyba kala dhaliyey cilmiga oo dhigdhigay oo masaa'il badan yustafaad yustafaad wafiihi wafiihi ka soo saaro naskii marka waa fahamkay ka midka ammaanuu nebigu ku ammaanaya calayhi salaatu wasalaam inkastoo ilaahay bixiyo haddana dadaalna waa ku jirtaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam taa uu tilmaamaya waxau lahaa wallaahu almucطi wa ana alqaasim wallaahu almucطi lilfahm wa ana alqaasim lilcilm ummadda halkaa soo fadhiisata ee wax wada dhegaysanaysa qofna waxaa laga yaabaa inuu sida cajaladda u rikoord gareeyo qofna ay ku dhowaado arrinkiisu maadaa qaala anisa oo aan waxba badanayn ka qaban wax badan ka qaban marka fahamku isaguna waa muhiim nin shaaciraha ka hadlayey qofka shaygan isagaa dhegaysanaya ama xafidayaba dheh laakiin aan fahamsanayn aan fahamsanayn markaasaa waxau ihi ina aladii yarwi ina aladii yarwi walaakinahu yajhalu maa yarwi wamaa yaktubu ka shakratin tanbacu amwaahaha tusqi laraadi wahiya laa tashrabu qofka wuxuu warinaya laakiin aan fahamsanayn waxan uu qorayo iyo waxanuu soo warinayo dadka soo gaadhsiinayo waxa uu la mid yahay dhagax biyo soo daayey dhulkii waraabiyey laakiin isagu qoraxa oo ka haraasa marka waxa aynu xafidayno waa inaynu fahamnaa isagana adaabtay ka midta masalada muxadisiinta dee kolle waa idinku jiraa xadiidkune muxadisiintu aada bay u tixgelin jireen ibnu salaax oo caanku ah cilmu xadiidka iyo isilaaxiisa ayaa waxa uu lahaa qofka caynkaa u dhaqmaya ee xadiidkii un xafiday dabeetana dadkii uun gaadhsiinaya xadiidkii uu xafidsanaa isagoo fahamsanayn atcaba haadaa nafsa kaasi wuu daaliyey buu ihi naftiisa wax daa'il iyo faa'iidaana gaari maayo muxadisiintana lagu tirin maayo bal huwa min almutashabihiin wuxuuse ka mid yahay in kuwa muxadisiinta isku shabahaya waxaa lagama maarmaan ah oo maqaaladan sheekha sufyaan fawri ka mid ah camal fa camal inuu qofkii cilmiga ku camal falo ilaahayna taasuu ku ammaanay ummadda waxiga intay dhegaystaan raacaya aladiina yatabicuuna alqawla fayatabicuuna axsana aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana waa kuwa waxyiga dhegaysta mu'miniinta dabeetana raaca ee ku camal falaa samarada ama midhaha cilmiga laga goosanayaana waa camalka sidaasay tusaale ugu inoogu yihiin dadkii xidigaha ahaa ee aynu ku dayanayno asxaabtii taabiciintii iyo culimadii waaweynaa ee iyaguna qorayey fiqiga iyo xadiidka axmed ibn xambal maqaaladii si caanka ahayd baynu tusaale usoo qaadan karnaa waxa uu lahaa xadiid kasta oo aan qorayey waxaan isku dayay inaan ku camal falo ee kitaabkiisa musnadka culamaaistilaax marka ay ka warramayaan waa kuwa tilmaamay soddon kun oo xadiid inay ku jiraan soddon kun oo xadiid marka xadiid kasta oo aan qorayo inaan ku camal falo ayaan isku dayi jiray buui ilaa uu soo maray xadiidkii sheegayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam istoobay ninkii toobayna uu siiyey diinaar marka aniguna intoon ninkii yidhi itoob ayaan siiyey buuri diinaar keligii siiyey toobinka ficlan waa laga yaabaa inaan xanuunsanayn oo aan u baahnayn laakiin waxay tahay cilmigaa uu warinayu dadka gaadsiinayo oo camalfalka ayuu ku muujiyey ilaa heerka isagoon xanuunsanayn inuu ninkii yidhaahdo itoob dabeetana uu intii uu nebigu siiyey siiyey calayhi salaatu wasalaam nin baa nebiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam ninkaasi waxau leey ya rasuula allahi maa yanfi canii xujata aljahli jahliga dhibkiisa maxaa iga dulqaadaya jahliga dhibaatadiisa maxaa iga dulqaadaya kolkaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam alcilm cilmiga xujadiisana maxaa iga dulqaadaya bu kolkaasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam alcamal camalfalka ayaa kaa dulqaadaya markaa qofkii haddii aanu cilmigii uu warinayey akhriyayey baranayey ku camal falin waxa ay runtii leedahay dhibkeeda cilmiguna waa ka uu kuugu furmayo camalfalku wacmal bimaa calimta tuurat cilma maa lam takun taclam wa tamnax magnama lidalika qiila alcilmu yadcu alcamala in yalqahu qara waila irtaxala ninkaas shaacirka ah waxau leeya waxaad baratay ku camal fal waxaad la kulmi doontaa khaniimo iyo aqoon waxaa la yidhaahdaa cilmigu marka la barto camalku u yeedhaa camalfalkiiyow kumee buu leeyahy cilmi marka hadduu cilmigu camalfalkii la kulmo wuu sugmayaa haddii kalena wuu iska guurayaa mid ilaahay uli fansalakha minha qur-aanka ayaad ku aragtay wixii la barayba ka dhex siibtay markii uu ku camal fali waayo culimadii reer banu israa'iil ka mid ah alcilmu waa lagama maarmaan in aynaan ku dhex engegin inaynaan ku dhex engegin aynu ku camal fallo waxaa ka mid a waxyaabaha lixda ah ee sufyaan thawri uu sheegay annashru lilahaali in dadka la gaadhsiiyo cilmiga oo aanad noqonin zaya almaktaba haadi maktabadda halkaasuun la fadhida cilmiga ee aan dee dhaqdhaqaaq lahayn waa inaanad noqon oo cilmigii intood barato waa inaanad la fadhiisan aad dadka gaadhsiisaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixaa ee laga soo warinaya waxa uu ku xusay dee saddexdii qofka bisi loo soo diro u noqonayay ee laga soo dabadilaya ajrigooda u helaya maxaa ka mid ahaa aw cilmu yuntafacu bihi cilmi uu dadka gaadhsiiyey oo lagu camal falayo oo ummaddu ay ka reebtay oo dee dad ahlulcilmi ay ka soo baxeen oo dabeetana sidaa lagu qaadanayo kaasaa ka mid ahaa waxyaabaha uu qofku intii uu dhintay kadib uu aayayo xadiidkii baa isaguna ka mid ahaa u nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam goortii dhawaynu akhriyeyna balliquu canii walow aaya cabdillaahi ibnu mubaarak waxa uu lahaa qofka man dakila bilcilmi ubtuliya bitalaat qofka cilmiga intuu barto ku bakayla ee dadka gaadhsiin waaye ee dacwadda ka qayb qaadan waaye ee la yuurusadan ama meelun iska gala say doonaysada ha uga dhacdee ammaanadan gudan waaye ehelkeedii gaadhsiin waaye waxaa lagu ibtilayaa bui saddex tijaabooyin baan macnaha ku tijaabunbuu ku arkay an yamuuta fayadhaba cilmu inuu la dhinto un oo dabeetana cidiba soo hadal qaadi wey aw yansa ama cuqubada ku dhacda inay noqoto inuu ilaawo liana alcilm yaskuu bilinfaaq bixinta ile cilmigu ku bataaya iyo ta saddexaad oo ah aw yatabica sulطaan buu leeyahy cabdillahi ibn mubaarak ama uu noqdo uun kuwa xukaamta dabagala ee ka agdhawaada iyaba waa istileen shaykhu suldaan inuu noqdo soo sidaa maaha haadaas inuu isagu la soo lignaado sidaxaas waa mid lagu ibtilayaa buu leeyahy sidaa darteed bay u kala dambeeyaan oo marka hore waa camal uma annashru lilahaali ummadda in la gaadhsiiyo marka hore waa camal laakiin waayo waa inaad tusaale ku noqotaa wixii aad sheegaysa sidaa darteed baa sufyaan thawri isagoo sii wadaa waxa uu lahaa tacallamuu hada alxadiid faidaa calimtumuuhu fataxafaduuhu faidaa xafidtumuuhu facmaluu bihi faidaa camiltum bihi fanshuruu cilmiga barta xafida ku camalfala dadka gaarsiiya manduumadiisa isagoo shanqiidi intaa kusoo koobaya sufyaan thawri ayaa waxa uu lahaa waalcilmu laa yunaalu duuna nasabi wa tuuli suxbatin wadulli طalabi wa duuna alinsaati faalistimaaci faalxifdi faalfahmi maca ijtimaaci uma katacliili walistidlaal tacliil iyo istidlaal waa qadiyad la xidhiidha fahamkii fahamkii waalxifd faalfahmi maca ijtimaaci uma katacliili walistidlaali facamalin wanashri lilahaali wma samicta min xadiiثi facmali bihi kama ruwi can ibni xambali adaabta saddexaad waxa ay noqonaysaa ixtiraamu shaykh in sheekha la weyneeyo oo la ixtiraamo sheekhii wax laga baranayo ama si kale haddii loo dhigo mucalimka in la ixtiraamo isagana la wanaajiyo taasoo runtii aynu kaga dayanayno salafkeenii inaga horeeyey ee diinta sidii ay u fahmeen ay u qaateen inaguna aynu u qaadanayno rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu xadiidku yihi man lam yarxam sagiiranaa walam yuwaqir kabiiranaa falaysa mina ama laysa mina man lam yuwaqir kabiiranaa walam yarxam sagiiranaa walam yacrif licaalimina xaqa hadaa ku jira qofka weynna aanu naxariisanin aan weyneynin ka yarna u naxariisan qofka caalimka ana aan xaqiisa siinin oo aan garanin ibnu siriin waxa uu leeyahy waxaan arkay ibna abi layla iyadoo asxaabtiisu oladii wax ka baranaysa ardaydiisa ahay yucadimuuna ay weyneynayaan oo ay sharfayaan mithla alamiir sida ninka madaxda had iyo jeer raciyaddu ay u ixtiraamto waxaan soo gaadhay buu ibna abi layla iyagoo ardaydiisa iyo asxaabtiisu ay weyneeyaan dee ninka had iyo jeer madaxweyneahay marka uu meesha soo galo ama yimaado oo adiga arka dadka se u wada rabaasaan mid kaca iyo mid fadhiista iyo mid salaamo iyo qaybaha kala duwan ay yeeshaan wixii sharcigu u baneeyey ayuunbaa loogu weyneyn doonaa oo wax sharciga ka baxsan maa sida kale sidaad u ogsoon tahayba dee ibnu cabaasna radia allahu canhuma waa kii maaragtay ficilkii macruufkaa sameynaya maro badan aad maqashay zayd ibnu saabit oo daabadiisii fuulaya ayuu ka daba booday oo markaasuu qabanaya koorihiibuu qabanayaa zaydna waa fuulaya markaasaa cabdilaahi waxa uu leeyahay haakadaa umirnaa an nafcala biculamaa'ina sidaasaa nala faray inaan culimadayada u weyneyno oo aan u wanaajino ilaa muxadisiinta qaarkood ay gaadsiiyeen xataa markuu u yeedhayo waa inuu idhaahdaa sheekhaygiiow yaa shaykhana wa yaa shaykhii wa yaa shaykhu wa yaa mucallimii erayadaa waa inuu isticmaalo maadaama ilaahay wuli markuu asxaabta la hadlayay ummadda laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda marka nebi maxamed u yeedhaysaan calayhi salaatu wasalaam si gaara ugu yeedha yeedhmada nebigu ha ahaata mid ka duwanta dadka kale dabcan qofka mucalinkaaga ama sheekhaagu la mid maaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin dee waxa uu hayaa cilmigiisii buu hayaa dhaxalkiina uu hayaa waakaad kala kulmaysa marka rasuulkii cilmigan iyo dhaxalkan lagala kulmay sidii loo weyneynayey ayaa isagana loo weyneynaya sidii loola dhaqmayo waalidka ayaa isagana loola dhaqmaya waxaa ka mid a siyaabaha sheekha loo weyneynayo ama macalinkaaga aad wax ka baranayso madarasada iyo masjid mid kastaa kugu dhigee marka aad say muxadisiintu leeyihiin inagoo dee maraajicdooda un ka soo qaadanayna dadka aynu waana nabaadistii telef qolyahan aynu ku dayanayno ee la doonayo dhallinyaradu inay ku daydaan iyo inagu dhammaanteenba marka khata iyo ismoodsiis iyo ged qofku wax kuu soo gudbinaya wax ku soo gaadhsiinaya uu ka soo muudo inaanay arrintaasi moraal jab kugu keenin oo aanad odhanin hebel muxuu cilmiga xadiiska ee akhriya ama naxwaha aayad heblaayu jabiyeybe sawkan aayaddii khalday sawkan xadiiskii laxniyey siduu dee mar hadduu intaaba ka dhacsan yahay dee waxba dambe kasii akhrisan maayaha oo dhan taasi ma wanaagsana waxaana laga yaabaa dadka qaarkood in cilmiga ay faa'iidaystaan inay xirmaan kaga samayso oo ay ka joojiso moraasabka noocaas khataana dee inaan cidi ka nabadgelaynin waa macruuf oo waa la ogiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayey kullu bnu aadama khataa wa khayru alkhataa'iina attawaabuun axadu alaclaam waxa uu lahaa qofka ummadda ama wax u diraasaynaya ee yidhaahdo waxbaan idiin akhriyaya ama waxbaan idiin alifaya caqligiisa sacabkuu ku soo qaaday buu marka caqligiisii dadkao dhan baa wada daawanaya mid yidhaahda wuu diiqan yahay mid yidhahda wallahi caqligiisu wanaagsan yahay kan caqligiisu wuu yar yahay qiimaynta hadalkayga aad saaraysaan iyo saasoo kale ka dhiganta marka maadaam qofkii uu heerkaa marka uu taagan yahay qiimayntaasi jirto waa laga yaabaa in akhtaaya ay ka iman karto siiba wakhtiyada ama uu degdegayo ama dareenkiisu uu si yahay ama wax duubidi ay jirto oo duubiduna inta badan xilka ma qarisoo dee kan lifeka wuu iska baxayaay waa lagu soo ceshan karaya marka taasi waa inaanay ku hamadjabinin ee aad sawaabkiisa faraha badan ku xisaabsantaa qof ama hadduu fani ku liito markaad cilmigii akhriyayso intaasoo fani baa soo gelaya markaan kitaab akhriyayo intaasoo fani baa laga yaabaa qofku inuu laga yaabo inuu ku wanaagsan yahay qaarkoodna uu ka dhacsanya marka taasi inay moraaljabiso maha qof adabtay ka mid tahay marka uu dabeedna sheekhu gefo si kale nin loogu naseexeeyo un mooyaane inaan baabulmuran loo saarin iyo munaawaraad imtixaan calaa qudrati alcilmiya daalibku waa inaan u muusisanin inuu halkaa uu gafe kaga aqoon roon yahay maa yusama akhiiran xarb alacsaab waa inaan ku samayn sheekiisa si uga xanaajiya ama ugu muujiso cadaraadkiisa ardayga laakiin haddii u naseexaynayo si wanaagsan uun waa inuu ugu naseexeeya qof bani aadamkuna waa iska daciif siiba waktigeenna waktigeennana de waa macruuf halka awoodeennu ay taagan tahay dadka deganaanshahooda maktabadahooda cilmiga say culimada ula kulmayaan wax la alifo waxoo dhan waa iska kooban yahay sidaa darteed qofku inta uu ku wanaagsanya in laga faa'idayo wixii gasee daahir kuu ah iyaduna si wanaagsan aad ugu naseexay laakiin aanad kana carabi kuna dacaadin waxyaabaha wanaagsan waxaa ka mid ah an yaqtadiya bishaykihi fii saalixi akhlaaqihi kariima akhlaaqdiisa wanaagsan inuu sheekha kaga daydo akhlaaqda fiican in lagaga daydo ayaa iyaduna aada u wanaagsan oo aanay arrintu noqon wax walba in laga daydo sheekha ilaa sawdkiisa ilaa socodkiisa ilaa dharshirarkiisa taasi umuurtiisa khilqigaa lagaga dayan maayo ninbaa wuxuu lahaa laba salxaniyood nin xiroo laba salxaniyood buu lahaa dabeetana intii dheerayd qofkuna markuu labada salxaniyood ay dib u dheer yihiin dee halkan foodiina way soo dheeraanaysa intii dheerayd bu ayuu xeeray kolkaa waa sideedaa layi maxaad intii dheerayd u xeertay wa kaana wejhu rasuulillaahi mustadiiran bi nebiga wejigiisu calayhi salaatu wasalaam sida dayixu u wareegsanaa marka aniguna waan wareejinaya marka sheekha wax walba lagama dayanaya laakiin waa akhlaaqda wanaagsane qofka laga dayan kara intaan abuurka ahayn waxyaabaha haboon waxaa ka mid a markaad culimada iyo macalimiinta ka faaidaysanaysa haddii aad tahay ardayga an takuuna sababan linashaati shaykhi fi darsi fi listimaac marka aada dhegaysanayso waa inaad firfircoonaan gelin kartaa iyo qofkani inuu sii wado wixii uu kuu sheegayo oo aanu ka caajisin waa inaad taas sabab u noqon kartaa sidaa darteed ba khatiibu lbaqdaadi oo baabkan aada uga warramo baac dheer ku leh ayaa waxa uu leeyahay xaqu lfaa'ida anlaa tusaaqa ilaa limubtagiiha cilmigu wuxuu ku haboon yahayba marka siyaabaha qaarkood loo eego qofka jeceluun in la siiyo laakiin mid sii jeeda aan sanka laga gelinin si aanu ugu qaadanin cilmiga aanu nuqsaan uga dareenin bacd ludabaa waxay lahayn nashaatu alqaa'ili calaa qadri fahmi lmustamic qofkan hadlaya wax jeedinaya firfircoonaantiisu waxay ku xidhan tahay dhegaystaha kolba inta uu fahmayo iyo dhegaystuhu sida uu u qaabilsan yahay ayay ku xidhan tahay nashaadkiisa marna wuu usii wadi karaa hadalka marna wuu caajisaya bal ku xisaabtan taana markaad macalimkaa wax ka dhegaysanayso cabdillahi ibni mascuud radia allahu canhu waxa uu lahaa xadit ilqawma maa ramaquuka biabsaarihim faidaa ra'ayta satratan fanzic dadka u sheekee u xadiid oo waxu sheeg oo wacdi inta aada arkaysa buuhi indhahoodu inay saa kugu soo yihiin laakiin kolka aada aragtay inay futuur galeen oo ay foorarsadeen oo qaarkood ay luloonayaan iskaga dhaqaaji buuhi meesha waxba loo sheegi kari maayo waxaan filayaa weli inaa indhihiin saa soo yihiin bihi takuunu xaafidan wabajili lishaykhi tarjiila alamiiri almuctali ayaa uu lahaa markuu ka hadlayay manduumadiisa shinqiiti baabka adaabta waxaa ka mid a qofka daalibulcilmiga laga doonayo sida muxadisiinta iyo fuqahadu ay uga warrameen an yaxdar min alxayaa'i waatakabur qofka daalibulcilmiga ahi inuu laba arrimood ka xishoodo inuu ka digtoonaado baan leeyahy xishoodka iyo kibirka labada arrimoodba waa inuu aada uga dadaala caaisha radia allahu canha waxay lahayd sida dee bukhaariba aad ku aragtay nicma nisaau nisaau alansaar laa yamnachuna alxayaa an yatafaqahna fi ddiin alla dumarka ansaartu wanaagsanaa bay leedahay caaisha dee qof waxay ahayd aada u caqli badan waxay ahayd aqoon-yahan weyn ayay ahayd maadaama dee muktiriintaba ay ku jirta asxaabta kuwa lixda ugu xadiid badan dumarka ansaartu aada bay u wanaagsan yihiin diinta ilaahay inay fahmaan xishoodka u diiri maayo wax walba dee sida ugu fiican bay u weydiinayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ka hari maayaan oo si mararka qaarkood dee afka gacanta saaraysa iyadoo su-aalaha dumarka qaarkood ay weydiinayeen ay ka soo jiiday lahaydna annagaa kuu sharxiye ilaa heerkaa nabiga ha weydiinayno ha sii socon marka xishood la-aantaas aanay wixii xaqa ka xishoonayn caaisha way ku ammaantay dumarkaa iyaga ah radia allahu canhuna waanay ku horu mareen runtii takaburkuna iyadoo dee xishoodku dabcan uu fiican yahay haddana diinta ilaahay oo saamtay iyo masaa'ilka oo aada dhaadhiciso oo xanaatirta kuu dhaafa aada bay muhiim u yihiin inaanad ka xishoon aad ku dadaasho ka kibirka waxaa la yidhaahdaana isaguna waa mamnuuc markaad wax baranayso ee aada arday wax kororsanaya tahay iyadoo wada ardayayno waxa uu lahaa sida ku xusan bukhaari mujaahid caalimkaas laa yatacallamu alcilm mustaxin walaa mustakbir laba qof midna cilmi ma baranayo qof isu ka xishooday wixii uu sheekiisa weydiin lahaa iyo wixii uu ardayda ka faa'iidaysan lahaa iyo qof kibraya oo sida adigu dee waxba uma baahan meeshii muxaadaro lagu hayaba tag dadka qaar baa laga yaabaa in ay yidhaahdaan war hebelkan yari kitaabku akhriyayo anigoo nin weyne maxaan ka dhegaysa ama muxaadarada u akhriyayo adigaaga akhriyaya kitaabka maalintaad dhegaysato qof akhriyaya ama kelmad leh mar walba waxaad ka faa'iidaysaa haddii aana dee isqancinayn mar walba waxaad ka faa'iidaysaa waxaanad hore waray ama waxaad ilowdaad xusuusanaysa rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam siduu asxaabta qaarkood u lahaa saxaabigaasi wuxuu ixusuusiyey aayadan suura rablaaye ilaawey aniga igu dul akri asxaabta qaarkood u lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabiguna u lahaa ma kii lagu soo dejiyey baan kugu dul akriyaa marka waa muhiim inaanad waxba ka kibrin ee adigoo tawaaducaya aada dhegaysato cid wal oo wax faa'idaynaysa waxa uu lahaa marka shinqiid isagoo mawduucan ka warramaya waxdar min altadwiili khawfa dajari waxdar min alxayaa'i waatakaburi labadaba iska ilaali buuri waxyaabaha adabtaa waxaa ka mid ah laabudda fi alabi maraati marka qofku wax baranayo waa inuu manhaj waxbarasho samaystaa waa laydiin sameeyey inaad ka faaidaysataan wey kutubihii yaryaraa kutubihii dhexe kutubihii dheeraa manhaj tadaruj fi tacliim waa inuu qofku yeeshaa oo cilmiga xagga hoose uu ka bilaabaa kuwa dhexe uu ku sii xigsiiyaa kor uu usii socon karaa qofka waa muhiim taas bacd alaclaam baa waxay lahaayeen man lam yutqin ilusuul xurima alwusuul waa qaacidadu sheekhu markii hore soo qaato si kale loo dhigay qofka funuunta yaryare hoose aan sugin maqsuudka inuu gaadho wuu ka dhici doonaa qaarkoodna waxay yidhahdeen man raama alcilm jumlatan dahaba jumla mar keliya qofka doono kitaabka u sarreeya ka u hooseeya inuu dhegaysto mar qura wada dhaafaya shabaabka runtii arrintaasi way haysataa oo berigii hore kolka wax la akhriyayo dadku shuyuukhu bay uga dambayn jireen isagu isma wadi jirinuun qof laakiin sidan dee iskuulkuwa jaranjarooyinka u leeyahy kutubtaad akhrisanaysa iyo xalaqaadkaad ka faa'idaysanaysana waa inay jaranjarooyin yeeshaan mukhtasaraadka qofku waa inuu qur-aankii kariimkaa bartaa xafidaa mukhtasaraadka mutawasidaadka kutubaha dhaadheer laakiin qofkii marka u horeysada hadduu kuwii mudawalaadkaha ku taxmo dee jumlatan buu u wada doono jumlatan buu u wada dhaafaya mar keliyaa laga wada ayaa laayuu wada dhaafaya cilmigii waxba ma kama qaban karayn qaarkood waxay lahayn iyagoo arrintan ka hadlaya isdixaamu alcilmi fi samc mudilatun lisahm wixii aada baranayso mar qura maskaxdaada ku uruura inaad wax fahamtay aday kaa mashquuliyaan shan kitaab buu iska dhegaysanaya qof midna waxa laga yaaba inaa waxba ka xasila marka muhiimkiina waa inaad wixii naqliso oo aroorta adiga lagu fadhiistooo lagaa dhegaysan karo berigii hore qolyihii xartaha si u akhrisan jireen waxay ahayd in uu muddo kadib shan sano afar sano kadib inuu isaguna halka sheekiisa fadhiyo fadhiisan karo oo inta kitaab ee loo akriyey uu soo akri soo akriyi karo isagu shabaabka siday waxu baran jireen berigii hore saasay ahayd ilaahay baa markuu ka warramaya ummaddan xikmadda uu saddex iyo labaatanka sano ugu soo dejinayay qur-aanka ayaa rabbi waxau ihi waqur'aana faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muk wanazalnaahu tanziila si degan si aad dadka ugu akhrido qur-aanka oo ay u fahmaan oo ugu dhaadhaco ayaan u kala kaxaynay soo dejintiisa saddex iyo labaatan sannadood oon markuwa la wada keenin marka manhaju tacliim waa inuu noqdaa mid marxaladdaa maraya oo runtii dowraadkani aada bay u saacidayaan shabaabka qayb gaara in loo qabto kutubaha hoose qolada kutubaha hoose fahamsan ku dhexe in loo qabto qolada markaa labadaba garanaya ee siiba mucalimiinta waa in iyagana intooda wax fahmaysaa dowrad muddo karahoo teer sara ah iyadana loo qaban karaa sanad laba sano socon karay waxyaabaha iyaguna muhiimkaa waxaa ka mid a adabta waa adabta toddobaade ilaa tobaneeyaynu wadi doonaa insha allahu talaqi alcilmi cani ilmashaayikh cilmigii in lagala kulmo mashaayikhda oo cilmiga aada mucalim u yeelato markay fasirayaan waxay idhaahdeen huwa akhdu الnasiibi can الnasiib alأwl bisaab wاthaani bisiin akhdu الnasiib can الnasiib waa nasiibkii ilaahay uu kuu qoray oo aad ka qaadato qof nasab ule cilmiga oo aftirsanaya soomaalidu da aftirsimadun bay sheegaanoo ka aftirsimadiisa garan waayana way la yaabaan haddii uu sida carabta dhaafin waayo jedka labaad ilaa labaatan inuu wadaabay jeceliyi kanna ilaa labaatan inaad wadaabaa la doonaya oo sanadku wax la isugu faanu lahaa ilaa haddana waa yahay cilmigaagu waa inuu aftirsadaa ilaa uu nebi maxamed gaaraya calayhi salaatu wasalaam qolada dariiqadaa waxay idhaahdeen haddii aana dariiqo lahayn bay idhahan waad ka dhacday macnaha dariiqo waa inaad halkaa gelisaayo dabeetana wadaayo jilaani oo nebiga oo sayd cali oo malakul jibriil oo ilaa ilaahay halkaa aad ka wado dabcan dee daliiluma hayaana waa macruufe innagu waxaynu leenahay cilmiga waa in mashaayikh lagala kulmaa oo cilmigaagu aftirsadaa waxay idhahdeen culimadii arrintan khibradda u lahaa baynu ka soo qaadanaynaa maqaaladahooda maraajicda runtii ay ku qoreen man dakhala fi lcilm waxdahu kharaja waxdahu weya qofka qofka ama ardayga ama daalibka cilmiga keligii daf idhaahdaa keligii buu ka baxaa hadaad keligaa daf tidhaahda adoon sheekh ulahayn keligaa baad ka baxaysaa bay macnaa adigoo aan waxba ka ururin waxbaad ka ururin ficlan laakiin sidii la doonaya inaanu kugu dhicin baa laga yaabaa oo wax badanina ay ku laaqmaan ay isku kaa dabarogaan waxay idhahdeen cilmigu waa suuca iyo farsama farsamo walibana waa inay heshaa farsamo yaqaanku bara iskama noqonaysid mid leyrka ka shaqeeya ama dhismaha ama gaadiidka wada wixii sanceed qabanaysa waa inaad saanixku bara u hesha cilmiguna waa saas oo kale wey maadaama suncayo habka loo fahmayo habka loo qaadanayo arrintaana culimadu waa isku ijmaaceen nin la odhan jiray ibnu rudwan almasri oo afar boqol iyo saddexiyo kontonkii taariikhda hijriga jiray ninkaasun baa kasoo yaro horjeedsaday oo iho qofku wuu isku fillaan karaa hadduu iska qaato kutubihiisa oo iska akhristo dahabi waxa uu lahaa markii uu tarjamadiisa ninkaa ka warramayey siyaru aclaami nubalaa walam yakun lahu shaykun bal ishtagala bilakdi can ilkutub wasanafa kitaaba fii taxsiili isinaacati can ilkutub ninkaa waxyaabaha uu dhaliilaha ugu daray waxay kamid ahay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi ninkaasi wuu iska akhrisan jiray un deynta wax sheekhana uma lahayn ayuu waxyaabaha maaragtay ile qofka wanaagiisana waa la sheegaya waxyaabaha nuqsaantiisana waa loogu daraya marka laga warramayo taarikhdiisa iyo tarjamadiisa dhaliilihiisa sheekha taasaa ka mid ahaa buu leeyay lidaalik baa culimadu ay yidhaahdeen laa ta'khudu alqur'aana min misxafiyin wala alxadiida min saxafiyin qur-aanka ha ka qaadanina qof misxafka un ka bartay xadiiskana ha ka qaadanina qof suxufta iyo xaashiyaha uun ka bartay ha ka qaadanina faqalamaa salima min tasxiifi muqalidu suxfi wa min taxriifi waxyar buu ka nabadgelayaa qof inuu wax bedelo oo wax xarifo haddii uu cilmiga ka qaadanayo maktabada qura maktabadda ha ka qaato maktabadda lafteediiba u baahan sidaad u gelayso iyo halkaad ka bilaabayso iyo halkaad kutubta u baxsiyayso in aada cid u yeelato abu xayaan oo macruufabaa wax badan tirin jiray dhowrkan bayd afartan bayd ayuu isagoo arrintan ka dardaarmaya inaan ardaydu keligoodan wax iska akhrisanin iyagoo mucalimiinta iyo shuyuukhda ka maarmaya isagoo ka dardaarmaya ayaa afartan bayda mawduuca ka hadlaya xikmadda ah ayuu marar badan soo qaadan jiray yadunnu alkamru ana alkutba tahdii akhaafuhum liidraaki alculuumi wma yadri aljahuulu biana fiiha hawaamisa xayarat caqla alfahiimi idaa rumta alculuuma biduuni shaykhi dalalta can ariiqi lmustaqiimi wataltabisu lumuuru calayka xataa tasiira adala min tuuma alxakiim dhowrkaa bayd buu soo qaadan jira qofka markaa caqligiisu aanu fiicnayn wuxuu u malaynayaa buui kutubtu in ay hanuuninayso inay hanuuninaysu moodaya waxaan se ka cabsanaya in caqligiisu qofkaa gaari waayay qofkaa jahuulka ahay miyaanu ogeyn buui kutubta inay ku sugan yihiin kawaamis masalooyin aada u adag oo qofka fahiimka ee caqliga badan caqligiisa wareerin karta markaad culumta iska raadsato sheekh la-aan waddada toosan baad ka dhacaysa ayuu shicirkaasi leeyahy wataltabisu lumuur arrimuna waa isaga kaa eegaanaya ilaa aad ka darnaata buuhi adalla min tuuma alxakiim ninka magacaa la odhan jira jeeraad ka darta buui tuuma alxakiimka waxay ku sheegaan ninkii isku khalday alxabatu sawdaau waalxayatu sawdaa isagoo xadiiskii akhriyayo yihi waa iska daalacanaya u akhriyey alxayatu sawdaau shifaaun fii kulli daa'in abeesada madoobi cudur walba waa ka dawo ilaa geerida mooyaane waxay ugu sii daraan markaa inuu cunuu indhabeelayba laftiisu yihi waa xadiis nebi waa run been maaha waa xaq dabeetana abeesa u cunu ku dhintay way sheegaan waxyaabaha runtii nuqdada sideedaade adabta ka mida waxaynu ku soo qaadan lahayn atasadur qabla ta'ahul intaanad wax gudbinin in aada hortaa cilmiga baratood ururiso oo aada shandada xoogaa ku qaadato man tasadara bay yidhahdeen qabla awaanihi faqad tasaddaa lihawaanihi isaga badanna laga yaabaa qofka sheekeeya intaanu weli sheekhnimo gaadhin inuu duloobaa unbuu u banbaxay bay yidhahdeen man tasadaa qabla awaanihi faqad tasadaa lihawaanihi man tasadara qabla awaanihi faqad tasadaa lihawaanihi sajcigaasay ku sheegeen qofkii oon wixii fahamsanayn baa isku daya inuu gudbiyo dee wuxuu ku dhacayaa ihaana qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiirati
markay
qofku hadduu taakada hore cilmiga galo wuu isqaadqaadaabay yidhaah alcilmu alqaliilu yuqalqilu saaxibahu kuway odhan jireen weye shabaab cilmiga yari wuxuu ruuxaa saaxiibkiisoo laga fadhihi waaya marwa murmo malba meel isku qaada muxaadaro yar kutayb yar soo akriyo kolba cid radiyo cid meelaha ka caayo waman dakhala fi shibri thaani tawaadaca taakada labaad qofka galo cilmigana hoos buu u yaro noqdaabay yidhahdeen oo waxbaa u yaro bineexoo iskibrin way ka dhammaataa ilaahay buu tawaaducaa waman dakhala fi shibri athaalid calima annahu maa yaclam bay yidhahdeen qofka taakada saddexaad cilmiga galaana wuxuu gartaa inaanu waxba garanaynin bay marka alla waxaynu weydiisanaynaa bal inuu hore inoo sii uwado oonu inagu joojinin taa hore iyo runtii malaad